bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waana maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka juun sannadda labada kun shan iyo tobanka qaar ka mida dadka ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug oo maalintii shalay ahaa lagu doortay degmada cadaado ee gobolkaasi galgaduud waxayna ugu baaqeen inuu ka shaqeeyo isu soo dhoweynta iyo isu soo jiidada bulshada ka dhaqan gobolada mudug iyo galgaduud waxaa loogu baaqay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya cali gacal shire inuu noqdo kii ka shaqay lahaa isdhexgalka bulshada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo haatan u muuqanaya kuwa kala gadoodsan dadkan oo qaarkood laga dareemayay farxadda ay ka muujinayaan doorashada gudoomiyaha gobol guddoomiyaha baarlamaanka ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ama maamulka galmudug ayaa waxa ay maalintii shalay ahayd ka dhacday doorasho saacado qaadatay degmada cadaado taa oo ugu dambeyn uu ku soo baxay guddoomiyaha haatan haya waxaana sidoo kale la doortay guddoomiye ku-xigeenada maamul uu yeelanaya baarlamaanka maamulka galmudug guddoomiyaha talada culamaa udiinka ahlusunna wal-jameeca sheekh cumar ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan raalli ka noqon doonin doorashadii ka dhacday magaalada cadaado asigoo tilmaamay hore inay u qaadaceen shirkaasi ayna ogeysiiyeen beesha caalamka waxa uu tilmaamay in shirka uu ahaa mid ku salaysan sadbursi sidoo kalena loogu adeegaya dana gaara sida hadalka u dhigay
annagu doorashadaas lugooyo dadka soomaalida lagu dugeyn lugoynaya unbaanu u aragnaaye wax wax kasoo qaadno uma aragno mar horaan sheegnay annagu mar horaan ka baxnay adduunkao dhan baan u sheegnay daraf kama ihin shirka cadaadood wixii kasoo baxana qaybna kama ihin mana aqoonsanayno mana la shaqaynayno waxaa mid waxaa ka mid ah oo saldhig u ah nimanka dalka maamula oo dawladda xasan shiikh in aysan ba doonayn marnabana aysan doonayn dariiq xalaal ah inay dadka iyo shacabka wax kumala qaysato khayaabo iyo lugooyo iyo shirkool wax aan ahayn inay dadka wax kula qaysato markaanu ogaanay oo aanu aragnay shirku shirkii la rabay in la qabto inaysan ahayn inay afduubeen siday rabaan inay iyagu ka yeerahayaan ciday tixgelinayaan inaan la arag dadka xuquuqdiisa inaysan ilaalinayn saasaanu uga baxnay saasaan uga tagnay hadalka guddoomiyaha talada culamaa udiinka ahlusunna wal-jameeca ayaa waxa uu imaanaya xilli sidoo kale uu ka soconaya shir maamul loogu samaynayo gobolada dhexe degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo dhowaan ay kula wareegeen ahlusunna dagaal ay la galeen ciidamo dowladda ka tirsan oo halkaasi deganaa ayadoona ay jibisay ahlusunna xabajoojin hore loo kala dhex dhigay dadka ku dhaqan ama ciidankii dowladda iyo kuwii ahlusunna ee isku hayay gacankuhaynta degmada guraceel ee isla gobolkaasi galgaduud cabdulaahi maxamed cali ayaa sheegay in ay si xaqa u dhici doonto doorashada xilka madaxtinimada maamulka galmudug oo lagu wada maalinta sabtida oo taariikhda ay ku astaysan tahay afarta bisha julaay inay ka dhacdo magaalada cadaado baarlix madaxweynihii hore madaxweynaha maamulka ximini xeeb ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaali doonaan sidii ay si xaqa ugu dhici lahayd doorashadaasi xilli u tilmaamay sidoo kale in haatan ay farxad tahay in magaalada cadaado lagu doonto guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenadiisa baarleex ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in ay dhici doonto doorashada madaxtinimada maamulka gobolada dhexe ee galmudug kaa oo loo madalsan yahay afarta bisha julaay inay ka dhacdo magaaladaasi
dareemi jirnay soomaaliya inay wax badan caqabada ku jireen maanta farxadda ka dhacday xarunta xibin ceeb cadaado madaxtooyadeeda waxaan rajeynaynaa ayada iyo mid ka fiican inay ka dhici doonto sabtiga soo socda afarta julaay taasna ay soomaaliya u noqon doonto wax cusub ee ummadda ay ku daydaan annagana waxaan rajeynaynaa ummaddii aan isku keennay ayagoo isku caloolsiyow ayagoo walaaltinimadoodii iyo dibulshisiintoodii dhammaystay inay doortaan madaxdii waddanka u talin lahayd deegaanka u talin lahayd labada gobol madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii baarlamaankii waa noo dhisan yahay guddoomiyihii iyo labadii ku-xigeen waa noo dhisan yihiin annagana waxay noo tahay ummadda meelaan oga tegi karno taasna waxaan rajeynaynaa sabtida haddii alla idmo ayada oo dadku ay wada faraxsan yihiin inaan ka baxno sistamka aan isleenahay soomaaliya muddii kusoo jirtay inay ka baxaan dadka ayadana waxaan rajeynaynaa inaad si fiican u arki doontaan maanta waxaa aragteen wax ka fiican haddii alla idmo
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha baarlamaanka kaatumo ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in ay gobolka sool qaybo ka mida ku dagaalameen maamulada puntland somalilan iyo sidoo kale maamulka kaatumo ee ka arrimiya deegaanada maamulkaasi waxa uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka kaatumo ninka lagu magacaabo maxamed sheekh cumar inaysan jirin wararka sheegaya in ay ku dagaalameen gobolka sool ciidamo kala tirsan ciidamo ka kala tirsan somalilan puntland iyo sidoo kale kuwa kaatuma waxa uuna sheegay deegaanadaasi in gacankuhayntooda ay hayaan ciidanka kaatuma sida hadalka u dhigay waxauna sidoo kale tilmaamay in wax macnaa aysan samaynaynin sheegashada qaybo ka mida deegaanada maamulkaasi oo ay kala sheeganayaan dhinacyada maamuladan kale ee deriska la-a maamulkaasi sida uu hadalka u dhigay kulinka meeshu doonaba waa iska sheegtaayo anigu de leesakuwana waa hayataan hargeysa sheegtana waxba igagama jabno waan ku hadli karaa haddaan garowa sheegta ama boosaasa sheegtana waan ku waan iska odhan karaa laakiin naxurku waxa weeye dee wax maxaa ka jira ama maxaa ka dhaba waa la ogyahay dadka reer khaatuma de reer khaatumaa leh reer puntlandna ma laha reer somalilandna ma laha maamul ay sheeganayaan ama puntland ama soomaaliland ahaadee kama talin kara kama sheegan karow kuwa joogaana waxay ku joogaan gardarra iyo eedaro bay ku joogaan in badanna waa looga digay dhimasho badan iyo dhaawac badanna waa loogu geystay iminkana waa lagula dagaalamaya hadday si kuwa kixi waayaan si caadi ah oo oo oo oo tasiilaas sheego kixi waayaan
hadalka gudoomiyaha baarlamaanka kaatuma ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay la sheegayay qaybo ka mida gobolka sool in dagaalla ay ku dhex mareen ciidamo kala taabacsan maamulada somalilan iyo sidoo kale maamulka puntland iyadoona la sheegaya deegaano ka mida gobolkaasina in ciidamo aad u fara badan oo ka socda dhinaca maamulka puntland ay gaareen maalmihii tegay wararka ka imaanaya nawaaxiga deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in la dareemaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku aadan sidii dib gacanta ay ugu dhigi lahaayeen deegaanadii dhowaan ee laga saaray ciidamada dowladda ama ciidamada midooda afrika ee amisom iyo sidoo kale tiro gaadiidahoo la sheegay ciidamadaasi inay lahaayeen oo lagu gubay gudaha deegaanka leego wararka laga helaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in haatan xaaladdu ay tahay mid cirka isku sii shareerayso waxaana wararku ay tilmaamayaan in cabsi ay la soo diristay dadka ku dhaqan deegaankaasi kuwaasoo ka baqdin qaba dagaallo dhexmara al-shabaab iyo sidoo kale dhinacyada isgarabsanaya ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom oo la sheegaya inay ku wajahan yihiin deegaankaasi wararkii ugu dambeeyay ee laga helaya leega ayaa tilmaamaya in haatan ay dadka samaynayaan barakac ku aadan sidii ay kaga fogaa lahaayeen waxyeelo kasoo gaarta dirir mar kale ku dhex marta deegaanadaasi labada dhinac dowladda kuweyd ayaa waxaa la sheegayaa inay gacanta ku dhigtay darawalkii kaxaynayay ninkii isku qarxiyey masjid ku yaala gudaha waddanka kuweyd kaa oo ay galaafatay nolosha toddobiiyo labaatan ruux oo ku geeriyootay qaraxaasi wararka kuweyd laga helaya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadu gacanta ay ku dhigeen darawalkii kaxaynaya gaariga kaasoo la tilmaamay muddo saddex sana in si sharci darraa uu ku joogay gudaha waddankaasi kagana shaqaysanayay qaraxa ka dhacay dalka kuweyt waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa kooxda daacish ee iyadu dagaalada kala soo horjeeda waddamada uu horboodaya waddankaasi maraykanka haatanna ka dagaalamaysa waddamada ciraaq iyo siiriya nigeriyana waxaa la sheegayaa in laba haween ay isku qarxiyeen meel bariga waddankaasi ku taala waxaana la sheegay in ciidamadu ay ka war heleen haweenkan sidoo kalena ay ku wargeliyeen inay istaagaan balse daqiiqado kadib waxaa la sheegay haweenkaasi inay isqarxiyeen qaraxa waxaa ku geerootay saddex ruux sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha waddankaasina waxa uu sheegay in la adkay doono ammaanka waddanka nigeria sida uu ka dhawaajiyey warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur aamiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh